Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa talaado labada bisha afraad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin laba haween ah oo ku dhintay dab saaka ka kacay xero barakac oo ku taalla magaalada hargeysa wasaaradda beeraha jubbaland oo xiraysa meelaha uu ka fatahay webiga sanadkii hore si looga hortago in beeraha mar labaad uu ku fataho ayadoo la filayo inuu curto roobka guga dood ku saabsan dhibaatooyinka gudniinka gabdhaha somalilan oo biyo dhaamin ka wada deegaano ka tirsan gobollada sool sanaag iyo togdheer waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo aynu kaga hadlayno maanta cudurka otisamka oo ka mid a cudurrada madaxa ku dhaca gaar ahaana carruurta xubinta qiimaha xoolaha waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan hadalhaynta dhegaystayaasha idaacadda ergo balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo maxamed cabdiqaadir socdaal
laba haween ayaa ku dhintay tiro intaasi ka badanna dhaawac ayaa ka soo gaaray dabsaaka ka kacay xerada naasa hablood bi ee magaalada hargeysa dabka oo aan la xaqiijinin waxa kiciyey ayaa gubay in ka badan toddobaatan buul oo ay degganaayeen dad barakacayaal ku ahaa halkaasi haweenka dhintay ayaa la sheegay inay ku xirmeen guryaha ay ku jireen albaabadooda oo ay adkaatay inay iska furaan sanduuqa ka jawaabida degdega ee qaramada midoobey iyo sanduuqa arrimaha bini'aadanimada soomaaliya ayaa sheegay inay fasaxeen dhaqaale gaaraya afartan iyo shan milyan iyo toddoba boqol oo kun oo dollar oo loogu talagalay gurmad nafbadbaadin ah lacagtan ayaa laba iyo toban milyan oo ka mid a waxaa lagu qaban doonaa in lagu caawiyo howlo loogu gurmanayo deegaano ay ku sugan yihiin dad gaaraya siddeed boqol labaatan iyo saddex kun oo cunto yari ay haysato gobollada waqooyi galbeed iyo awdal waxaa la gaarsiin doonaa raashin halka nafaqaynta caafimaadka biyaha iyo fayadhowrka laga taageeri doono dadka ku sugan gobollada sool sanaag iyo gobolka bari lacag gaaraysa soddon iyo saddex dhibic toddoba kun oo dollar ayaa loo isticmaali doonaa adeegyo kale ah dhanka daryeelka waxbarashada iyo hoyiga iyo gargaarka nafbadbaadin ah oo la gaarsiin doono gobollada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya deeqdan lacageed ayaa la marsiin doonaa hay-ado maxalli ah iyadoo toddoba boqol oo kun ay ku bixi doonto daabulidda sahayda iyo shaqaalaha gargaarka ee dhanka cirka
aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystayaal maxamed cabdiqaadir oo inoo akhrinayo warka idaacadda ergo ayaad kala socoteen halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa hagaag dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g haddii aan gudagalo barnaamijkan aan ku bilaabo wararka aynu ka helayno magaalada hargeysa ayaa sheegaya in laba haween ah ay saaka ku dhinteen dab ka kacay xero barakac oo ku taalla magaaladaasi waxa ay wararku intaasi ku darayaan in guryo fara badan oo dadka barakacay ee halkaasi degan ay lahaayeen ay gubteen haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha reediyo ergo ilyas cabdicali laba qof ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay dab xalay afartii habeennimo qabsaday xerada barakac ee naasa hablood bi ee bariga magaalada hargeysa dadka dhintay ayaa ahaa hooyooyin daa oo hurday xilliga dabku qabsaday cooshada ay deganaayeen sida uu raadiyo ergow sheegay madaxa xidhiidhka dadweynaha iyo warbaahinta ee ciidanka dendamiska somalilan cabdiwahaab cismaan jaabac toddobaatan aqal oo ah kuwa ka samaysan cooshadaha ee ay ku noolaayeen dadkaasi barakacayaasha ayaa ku gubtay xeradan oo ay deganaayeen shan boqol oo barakacayaal ah daba aad u weyn buu ahaa markaannu tagnay dabku is wada haystay kollida qofkii markaa joogin baa dareemi karaya xaaladiisa wakhtiga naloo soo sheegay ee ciidanku baxeen iyo wakhtigu dabku dhacayn oo kala duwanaya markii dambe aan xogta ogaanay dabku wuxuu bilaabmay afartii waxoogaa ka hor ilaa afartii iyo iyo konton qiyaas ahaan halka afartii barhkiina lagu soo wargeliyay dabka marka hadda dabkan waad garanaysaa in daqiiqadaha intaa leeg xaddiga guryaha u qabsan karaya dabku sii bato siina xoogaysto laakiin intaanu ku gaadhnay waanu ka howlgalnay waanuuna damin dad badanoo boqolaal gaadhayo xilligaa maxay tahay horday xilli habeennimaba ahayd ayaanu kasoo daadgurayno oo waayeel iskugu jira oo caruur ku jirtay oo dad kale ku jireen dhalinyar ku jirtay horta taa waan dadka maxay tahay waanu soo daadguraynay mar labaadka hantiyo badan oo meesha yaalay ama maacuunkii guryaha yaallay ha noqoto ama alaabtii kale hoyga taallay ha noqoto iyadana waan waanu kasoo badbaadinay waanu kasoo gurnay waxaa kaloo intaa i raacda guryihii kale iyaguna u dhowaa waanu ka xakamaynay waxaa jira guryaha buulasha marka laga tago guryo kaloo iyaguna daara usii dhow barakacyaasha intaasi waxay noqonayaan waxyaabahaan badbaadinay marka laga tago khasaaraha dabka ee dhacay ciidamada dandamiska somalilan ayaa sheegay inaanay ilaa hadda ogaan sababta uu halkaasi uga kacay dabku balse ay baadhis ku wadaan oo ay rabaan inay ogaadaan sababta dabkaasi halkaasi uga kacay hindo salabaan xirsi oo ka mid a dadka guryuhu kaga gubteen xerada oo dhaawac wejiga ka soo gaadhay ayaa sheegtay in dhibaatada ka soo gaadhay dabkaasi xerada uu keenay in aanay haysan maanta hoy iyo cunno ay cunto waxa iga warantay iyadoo dul fadhida gurigii dabku ka kacay ee ay ku noolaan jirtay dhibaatada ay ka dhexashay gurigeeda gubtay anigu markii aan hurdada ka toosay een booday qaylada aan qaylo maqleen booday ee aan cararay halkaasoo hooyaday iga xigtaan ku cararay markaan ku cararay anoo bilaa kabaa ayaan orday markaan orday hooyadayo albaabkii sidaa u furtay laakiin aan soo bixin baan gaadhay markaan soo dhuftayna waxaan arkayo indhahayga aan ku xaqayo markaan booday aan dareemay dabkii oo halkaa ka baxayo ilaa tiraba ama shan guri ama lix guri haysta lana baktiin karin cidina aanay ku soo cararin waan cararay hooyo markaan dabadda u soo dhufteen dhuftay een dabadda dabku barhtankanuu naga qabsaday barhtankan dhowe inaga iminka inoo dhoweyn kuu tilmaamayey albaabka hooyaday markaan isiri fur ayuu albaabka igu soo booday hooyaday dhinac ka furma istiri iyadoo albaabkii aan furin oon aad u wada furin baan anigu soo gaadhay anoo ordayoo dee maqan oo naxdin maqan deedna albaabkii baan ku dhego xoog ku ku ruji baan isiri oo iyadu ka soo baxday xoog ku rujidaan isiri sidaa u qabtay albaabkii ayuu deedna i galay falliidhkiisii birtii baa misaabiirtii lagu tumay iyo beri lagu tumay barakacayaasha ku guryo beelay dabka ka kacay xerada ay deganaayeen ayaan haysan guryo ama hadhay ka galaan bacadka maalintii waxaana ay badi dul fadhiyaan dambaska alaabihii ku shub beelay dabkii baabiye guryahooda xeradan naasaha blotu ee diloodka beri ee magaalada hargeysa waxaa ku noolaa ku dhowaa shan boqol oo qoys kuwaasi oo ka soo barakacay abaarihii ka jiray deegaanada somalilan iyo sidoo kale dadkii danyarta ee karaysan waayey guryaha magaalada oo halkaasi ku noolaa sannadihii u dambeeyey ilyaas cabdicali radio ergo hargeysa
aad ayuu u mahadsan yahay ilyaas oo warbixintaasi ka soo diray magaalada hargeysa
dhegaystayaasha jooga gaalkacyo waxa ay rediyo ergo ay ka dhegaysan karaan afamta rediyo codka mudug maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waxaa inoo soo socda barnaamijka dhakhtarka raadiyaha barnaamijka gobaad iyo weliba somalilan oo biyo dhaamin ka bilowday gobollo kala duwan balse iminka kusoo dhowaada wasaaradda beeraha jubbaland ayaa sheegtay inay xirayso meelaha uu ka fatahay webiga sanadkii hore si looga hortago in beeraha uu saameyn ku yeesho mar kale iyadoo la filayo in uu curto roobka guga tan ayaa waxaa looga hortegayaa in dadku ay mar kale barakacaan ayadoo sanadkii hore wasaaradda beeraha jubbaland ay sheegayso in dad badani ay barakaceen kadib markii dalagyadu ay ka baaba'een oo webigu uu ku fatahay meelo kala duwan ayay ka samaynaysaa arrintan wariyaha rediyow ergo axmed cabdi toronto ayaa la kulmay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee jubbaland mahad muxiyidiin maxamed wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo waxa ay samaynayaan iyo weliba xiridda webiyada waxa uuna yidhi wasaaradda beeraha dowlad goboleedka jubbaland waxay u samaysan tahay inay samayso isku isku fillaan cunto guud ee dowlad goboleedka jubbaland si taas loo gaarna waa in dadku ay tacabka beeraha laasimaan dadka dadkana lagu baraarujinay beeraha tabcadaan waxyaabaha ka hor imaan kara inay beerahooda tabcadaanna laga laga saaciido sanadkii labada kun iyo maxaa la yidhaha toddobiyo tobankii waxaa dhacay maa sideed iyo tobankii waxaa dhacay fatahaado xoog badan oo saameeyey webiga saameyn badan ku yeesho beero badan oo beeraleyda jubbaland ka mid ah saddexda gobolada jubbaland kamid ah webigu ka dilaacay ila fara badan ee biyo badan kasoo baxeen biyaha waxay waxay biyaha soo baxee beeraha baabiin waxay kamid waxyaabaha dalaga baabiyey kamid yihiin sidaa daraaddeed waxaan u howlgalnay sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka oo dhowaan la sugaayay xilliga guga inaan maxaa la yidhaahdaa ka hor tagno inaysan soo noqon fatahaadihii hore waxaan isku dayna inaan maxaa la yidhaahdaa samayno biyo xireenkii intii karaamkeenna ah waxaan ku guulaysana tobankii falood tobankii dilaac ee webiga ku jiray oo saddex saddex maxaa la yidhaahdaa saddex gooboodka kale ah haddana hawsha way socotaa waa gartay goobaha marka aad ka wadaan waa goobahee
degmada kismaayo maxaa la yidhahdaa saddex meelood wuu ka maxaa la yidhaahdaa kas- biyaha kasoo fataheen oo ay ka mid tahay deegaanka buulo guduud iyo farwaamo markii meeshaa la dhaafo waxaa la gelayaa degmada jamaame sidoo kale isagana afar meelood wuu biyuhu ka ka dalooliyey isagana sidoo kale afarta meelood waan ku rajo weynahay inaan isagana xirno sidoo kale degmada baardheer oon dhowaan anigu aan tegey oo aan indhahayga kusoo arkay saddex meelood oo xoogan degmada baardheer oo gobolka gedo isagana sidoo kale dhowaan ayaa la rajeynayaa inaan saddexdaa meelood ayadana daboolno
waa gartay wasiir bal waxaad iga warantaa iyada meelaha la xirayo maxaa lagu xirayaa waxyaabaha lagu xirayo maxaa ka mid a bismillahi raxmaan waxaa lagu xirayaa ii sheeg waxaa shaqeynaya katarbiilo iyo cagafcafiyo gaadiid xoog lahaa shaqeynaaya waxaa lagu xirayaa carradii webigu ka qaaday marka hore biyaha markaas markaa biyihiiyaa lagu xirayaa waxaa- waxaa la saarayaa dhagxaan xoog leh maxaa la yidhahdaa muuqal ahaana waad u arkay waan gartay marka yaa idinka caawinaya ka wasaarad ahaan wasaaradda beeraha keliya wasaaradda beeraha isku ku tashatay ayada unbaa samaynaysa insha allah Ee, waa tahay wasiir waxaan joognaa weli aan xilli aan roob gudiin ee, laakiin roob la sugaayo maxaa keenay cabsida ah ee, laga hortago in ee, webigu fatahaad samaynayo Ah, bismillahi raxmaan raxiim xilli kasta oo xilli xilliga guga ama dayrta oo kale roobabku markay yimaadaan webigu biyo fara badan uu keenaa Een, halbeega lagu cabiro biyaha haddii webigu lix dhaafana waa fatahaad Maxaa la qi- waa halbeega lagu cabiro biyaha waa een, maxaa la yidhahda lix fiid hadduu biyaha dhaafo waxaa weeye fatahaad Een, hay-adda cimilada eh, maxaa la yidhahda ee swaalim oo maxaa la yidhaahdaa qayb ka mid ah hay-adda beeraha iyo cuntada adduunka ee faw qayb ka mid ah iyo wasaaradda beeraha dowlad gobolka jubbaland een, waxay waxay isdhaafsadaan warbixinaha iyo xogaha ku saabsan maxaa la yidhaahdaa sida uu- uu fatahaadda xilligan noqon karo waxaa la sheegaya xilligan guga inuu roob barwaaqo yahay roobkuna een, maxaa la yidhahdaa la- sida la saadilina ilaahay laga rajeynayo inuu barwaaqo noqdo webiguna biyo fara badan uu keeno haddii webigu shalay meeshuu ka ka dilaacay aan laga maxaa la yidhaahdaa owdin Een, maxaa la yidhaahdaa waxay- waxaa suurtagal ah meesha isla meeshii ay biyo biyuhu ka soo baxaan saa daraaddeed waa uun taxadar in dalagga beeruhu aysan wax noqon waa gartay goobahan hadda ma markii koowaad oo goobahan uu ka furmaba ahayd sanadkii laba kun iyo sideed iyo toban mise webigu mar kasta wuu ka fatihi jiray Een, annagu haddeertaan biyihii u xoog badnaa sanadkan un baan aragnay waa suurtagal inuu sanado hore jiri jiray laakiin meelaha qaarkood waa meelaha sanadkan keliya uu ka uu ka- u soo jabsaday hadda eriyada deg- degmada jamaame ku aadan waaye ciidamadeena ka horeeya oo ammaanka eh, waxay ku jirtaa een, meesha dowlad dowladda gacan dowladda ku jirta dhulkaas ka mid ah dhulka laga shaqeynayo haddeer Ee, sanadkii hore muxuu dhibaato geystay oo beeraleyda uu u geystay markii uu sidaan oo kale fatahaad u sameeyey waxaaba een, oo wax badan uu geystay waxaa la sameeyeyba gurmad qaranee heerka fatahaadaha ayaa la sameeyey telefishinada iyo idaacadaha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ay ka qayb qaateen oo dadkii laga maxaa la yidhahda laga samata bixiyey oo dadki maxaa la yidhahda ay ka guureen guryahoodii beerahoodii maxaa la yidhahdaa een, ay noqdeen i d bs meelaha dalcadaha ee biyahu aysan soo gaarin saa daraadeed dadku waa in- waxaan rajeynaynaa inaysan inaysan u noqon doonin haddii biyo aan ku guulaysano inaan xirno biyo xireenada biyo maxaa la yidhaha biyo fatahaadada badan in dadku ay ay beerahooda iyo guryahooda joogi doonaan insha allah khasaaraha dalagga iyada uu geystay intay leegyihiin ee, wasaaraddu ee, wax ma ka ogaatay sanadkii laba kun iyo sideed iyo tobanka khasaare aada u lixaad lagu geystay oo dalaggiisa uu go'i lahaa een, maxaa la yidhaahdaa waxba lagu badbaaday beerihii aqablaha ahaa ee webiga ka fogaa ayaa lagu badbaaday maana beerihii webiga u dhowaa wuu baabi'iyey dhammaan Wa- een, wax saasi kama soo bixin laakiin beerihii beerahooda ilaa bi- waa saddexda gobol ee dowlad gobolka jubbaland beeruhi- beerihii beero waraabka ahaa Een, u- u dhowaa meelaha maxaa la yidhahdaa tirikoobka rasmiga ahna waan- waan kula wadaagi doonaa insha allah kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee jubbaland mahad muxiyidiin maxamed oo u waramayey wariyaha redio ergo axmed cabdi toronto halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa wax wasaq la xiriira wasaq caloosha tagtay
roobku maxaa la dhahayo iyo ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelayo wasaqa sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si badban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dabool la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacmaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacmaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragta dambas ku dhaqdo oo uu gacmaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awooddanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kuley roobkaas iyo maaragta waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
waa tahay dhegaystayaal weli barnaamijkeenna maanta ayaynu ku guda jirnaa waxaa inoo soo socota dood ku saabsan dhibaatooyinka gabdhuhu ay kala kulmaan gudniinka balse iminka kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan aynu uga hadlayno cudurka otisamka barnaamijka waxaa soo saaray soona jeedinaya cabdifataax maxamed mukhtaar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo maanta idinla socodsiin doona anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo ah barnaamij aan uga hadalno arrimaha caafimaadka waxay dhegaystayaashayadu hadba inoo soo duubaan fariimo iyagoo dhakhtarka su'aalo weydiinayo sidaas si la midana barnaamijka waxaynu mararka qaar ku casunnaa dhakhaatiirta innagoo hadba mawduuc diiradda saarayno maanta waxaynu uga hadlaynaa dalalka dunida ayaa maanta oo ku beegan labada abriil waxa ay u asteysay maalinta wacyigelinta xanuunka awtisamka cudurkan awtisamka oo ah mid wax u dhima koritaanka carruurta islamarkaana waxyeeleeya qaar ka mid a haddaba cudurka awtisam ayaan maanta waxaynu ka waraysanaynaa doctor maxamed cabdi cismaan oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada neerfaha iyo maskaxda waxaana uu ka howlgalaa xarunta samakaab cisbitaal oo ku yaala xaafadda madiine ee magaalada muqdisho waxaan marka hore kugu soo dhoweynayaa doctor maxamed cismaan radio ergo waxaana marka ugu horreysa ku weydiinayaa cudurkan autism iyo waxyaabaha sababa
xanuunkan autismka waa xanuun mxaankurashesikatriya ah oo maxaankurashes waa xanuun oo maxaankurashes xag dhaca xanuunkan waxyaaba badan uu kulmiya markii la yirahdo xanuunka wuxuu yahay wuxuu kulmiya maxaan ku rabaa isheeg dhaqanka neurobehavioral oo disorder inuu keeno dhaqanka qofka inuu qaldo luuqad ahaan inuu qaldo communicationka inuu xumaado maxaan ku rabaa isheeg shigshigyo inay imaadaan inuu maxaan ku rabaa isheeg qofkii uu waa ka lumo maxaan ku rabaa isheeg xadkii korriinkii maskaxeed ee ilmo ahaan inuu qaldo xanuunkuna waa xanuun physical ahaanba badan kuna dhaca dayarta ama dhallaanka ku dhaca xanuunkan waadaxnimadiisa iyo soo saarkiisana waxaa la arkaa xilliga lagu jiro saddexda sano ilaa afarta sano inta udhexeyso badanaa waa xilliga maxaankudaha communicationka ugu badan carruurta laga sugo waa xilliga maxaankudaha isbedelada badan qaarkood la arko oo ilmuhu inay bilaabaan maxaankudaha ishe hadalkii dhaqamadii socodkii ka dhex ka dalka bulshada marka ay bilaabanayso ayuu xanuunkan u yimaada xanuunkanna gurub ahaantiisana waxaa loo hosjeeyaa gurubka ugu weyn ee caruurta xanuunada caruurta ku dhacay la yihahdo tb ama cerebral palsy hospital autismku xanuunka waa xanuun noocaas ah wuxuuna salka ku hayaa genetically ama family in ahaan inuu xanuunkaana uu maxaan ku dhashay uu ku yimaado jiimka ahaan uu ku yimaado teeda labaadna oo meesha taalla waxay tahay adduunka maadaama isbedel badan uu dhacay cimilaad ay dhacday maxaan ku dhashay cudurradii badan ay waxyaaba badan isbateen marka taasina waxay noqoto marka qayb kamid ah xanuunkan soo saarkiisa zaa'idka ah in mutationo badan ay yimaadaan oo jiinka kusaabsan marka xanuunku waa xanuun hidanasi ah maxaa keena marka xanuunkan autismka waxaa keeni kara inay hooyadu bood leedahay waxaa keena xanuunka maadaama madaxa ku dhaco inuu maskaxda dhaawacan dhaawac ugaarsiiya inuu hooyadu balwad isticmaasho ama sigaarka ankurada isheeg waxyaabahan kaleto sii raaca inay isticmaasho xanuunooyinkaas sukota diabetic inay tahay xanuunooyinka kaleto aydan dhimira inay leedahay metabolic disorder xanuunooyinka la yihahdo ankurada isheeg ayagana inay jiraan in ayadii hooyada uur kale inay xanuuno waxyaabaha kaleeto hadda marka sida caadiga ah welina aan laakiin kooskooda rasmiga aana lahayn waxaa kamid a tallaalada qaarkood tallaalada in laga helo oo maxaan kurada isheeg in ay haddii la qaato lagu arko dadka qaarkood ay yeesh carruurta qaarkood ay yeelato lagu arko xanuunka autismka lagu arko taasuna waa mid dhacda laakiin xilligiis ugu badan xanuunkan waa xanuun yimaada intii ilmuhu ay uuq ku jiraan marka xanuunkan yuu ku dhacaa dadka gaarka uu ku dhaco waa kuwe horta dadka gaarka ah xanuunkan uu ku dhaco oo uu saameynta ugu xoogan uu ku yeesho horta waa caruurta oo saameynta ugu weyn caruurta ku dhaca oo maskixiyan waa ayaga waa kuwa koraya ayaga waa kuwa maxaan ku rahdaa isheeg nolosha bilawga ay u tahay ayaga waa saameynta oo maxaan ku rahdaa isheeg xanuunka hidaha ahna oo ku yimaadaan xanuunooyinka hidaha ahna intooda badan yaraanta horey soo bilawdaan calaamadihiisa maxaa kamid ah marka calaamadaha lagu garto cudurkan waa kuwe calaamadaha xanuunka lagu garto waa in ilmihii ay keenaan maxaan ku rahdaa isheeg mararka qaar lagu arko calaamadaha ay kamid yihiin inuu ilmihii uu coordinationkii socodkii inuu waxyaaba qalada u keeno in ilmihii gacmihii iyo isticmaalkii uu siyaabo qaldan wixii uu isticmaalayo oo maxaan kushe disoriented uu yahay in ilmihii haddana maxaan ku rahdaa isheeg ay uu keenaayo hurdo xumo uu la imaanayo suuxdimada qaarkood mararka qaarkood lagu arko socodkii oo ka qaab daran wejigiisii siyaabo kala duwan uu samaynayo dhaqamo oo wejigaah calaamada wejigaah uu samaynayo waxyaabahaas badanaa lagu arkay marka maxaa lagu daweeyaa xanuunkan horta daawooyin badan oo maxaan ku rahdaa isheeg waa jiraan oo keenay inay guulo badan oo ka keenay xanuunkan oo maxaan ku rahda isheeg isi soo saaray oo maxaan ku rahdaa isheeg aan ku roonaaday maxaan ku rahda garashadii iyo fahmadii ay roonaatay culeyska daawada sideedabana saddex bilood ubaxaysa daawada waxay ubaxaysaa symptomatical wax calaamad qofma laga daawanayo mar pathological iyo iyo iyo maxaan ku dhashay sababta kurski marna waa pathology xanuunkan badankiisa pathologiisa waxaa waa symptomatical dhaca pathologicalna wuu dhaca laakiin jinkii iyo wixii kale oo maxaan ku dhahdaa isheeg daaweyn ahaan maxaan ku dhashay sababta kurska dhinacaas la helo waa la waxaa la siinayaa maxaan ku rahdaa isheeg wixii markaas kurseeyey oo uu maxaan ku rahdaa isheeg ka kaalmeyn lahaa marka dhamaakalka marka meeshaan aan xooga la saarayana waxa weeye in maxaan ku rahdaa isheeg garashada kor loo qaado in wax lala hagaajiyo sinkarka ilmaha yeeshaan ama qalalada icitaanka ay yeeshaan midabka wax lama toosiyo hurdadii loo soco iyadan dhacay iyadan dibudhac ku timid oo maxaan ku dhashay luuqadan dhacday ay dibudhac ku timidna iyadan in loo hagaajiyo oo maxaan ku dhashay terabiya xaggaa noocaasina la sameeyo marka symptomaticada daawadu aadaysa oo pathologicalkana haddii la helo maxaan ku dhashay sabti oo meeshan jirtana ayadana daawayn loogu dhaqo symptomatical badanaa iyaguna waa un ilmo badan oo xanuunada noocaas ah oo symptomatical ahaan daawooyinkan soo bijiraa la siiyo ku roonada in badanna jawaab fiican baa ka keena waa jiraan doctor waxaa tahay cuduradan maskaxda ku dhaco aada uga shaqeeyo ma aragtaa cudurkan dad u imanayo oo isbitaalkaaga imanaya haddaad is aragtid tiradooda iyo mataqaanaa xiliyada ay ku yimaadaan sababtan waa noo yimaadaan sababta ayaana naloo keenaa waalidiintoodaana keena laakiin xanuunada tiradooda yara tirada xanuunada bal iyo dibad baa loo keenaa xarunta soomaaliyeed maanta xanuunkaan waa xanuun jira oo xanuun dhibkiisa iyo waaqiciisa la weeye xanuun in kamidana aan maxaan ku rada sheeg daawada qaatay oo roonaansho la yimidna waan aragnay in weli cibaadkana uu sii taagan yahayna waan aragna oo daawada qaata baaritaanadiisa qaarkeedna xanuunka daaweynta wax ka horeysa baaritaanadiisa qaarkeed inaan dalka ku awoodin waa dhacdaa waa muuqataa ma jirta wey in dibadahan loo keeno waa jiraan daawo aan siino in kala bixin dalka gudaheeda aan ku siinana waa jiraan intaba waan aragnaa daawona waa noo qaataan in noo ronaatana waa jira in cilabsina saaran yahayna waa jiraa weli doctor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo cudurkan autismka ee ku dhaca ciyaalka ka ma ku badan yahay soomaaliya
بالضبط cudurka kanoqan soomaaliya aad iyo aadan ugu badan yahay oo saameyntiisana waa ay mid oo lixaadkeeda laho muuqat laakiin bulshadu waa ila daadacaysa laakiin maahan ma jiro caawimaad oo maxaan ku sheegay central ah oo database-kooda leh oo maxaan ku radaa isheeg researchyadooda aan sameyno oo aan waxyaabo badan aan sameyno ma aragno aada ayuu u mahadsan yahay doctor maxamed cabdi cismaan oo ka howlgala cisbitaalka samakaab ee ku yaala xaafadda madiina ee magaalada muqdisho waxa uu marti igu ahaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaynu maanta uga hadlaynay cudurka autism oo ah cudur saameeya inta badan carruurta waxaana uu la xiriiraa xanuunada ka dhasha maskaxda haddii aad doonayso inaad nagala qayb qaadato barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ee ka baxa idaacadda ergo waxaad fariin inoogu soo duubi kartaa lambarka gaaban ee labada kun iyo labayo tobanka barnaamijkan oo idinla socodsiinayay anigoo cabdifataax maxamed mukhtaar dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijkan oo kale ah intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaano aw
intaas aynu kaga tallaabno barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo uu soo jeedinayey cabdifataax maxamed mukhtaar weli qaybaha dhexe ee idaacadda maanta ayaynu ku guda jiraa
dadka jooga magaalooyinka dhuusamareeb guruceel iyo matabaan waxa ay raadiyow erga ka dhegaysan karaan maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo mawjadda f m ee raadiyow galgaduud
haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato warbixinnada iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda ergo waxaad nagala soo xiriiri kartaa teleefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban waa bilaash meel kasta oo aad ka joogta dalka qodobo kale ayaa inoo soo socda balse iminka kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha reediyow ergo ee magaalada xudur maxamed xasan cabdiraxmaan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo idinkaga imaanayso degmada xudur ee gobolka bakool axmed maxamed waxa uu ka mid yahay dalaalada suuqa xoolaha oo dilaala ariga waxaan ka waraystay qiimaha xoolaha ee ariga ishkanyoonaytow irinba walaay suuqu durkooy iyo dalaalku ah waxaad ka mid tahay dalaalinta ee ariga dilaala bal ariga qiimihiisa kan ugu horeeya irinka qiimaji wali horanka jare hata ee sameed ubishada ama raayqabka leeraw amba eesame sabageeda e oo taangigahani leerahay e wali qiimajo qiimaanka korayon waliba lama milyan ilaa milyan sagaalba waliyo konton eesamaagaas qiimajo meelaro haye kuwa oo heerka labaan heerka lamaad eesameedan eska leeraw amba abudiyaaradka abudiyaaradkana siyeed boqolo eesameedan eskana milyan lama boqoliyo konton milyan saddex boqola qiimajoyi heerka ugu hooseeya heerkan ka hoose waliba irinkaas heerkan ka hoose heerka hata maardi kawaanka maardi laka gorda dugaalka maardi irinka miila maardiya heershonka hoose yoona siyeed boqol todoba boqol iyo konton siyeed boqolo dad noocee iibsada ariga may ganaansata kale hata meel kale ninka kooyahayta male una reer hudur gudaagayna le maardi namangade walga gadade eesame maardaanata kinshaa qiimajo lamaada milyanii etana baaburtan oo beledweyneejo ku kooya la saaray maardi beledweyneeje langmoodiye irinkan kale maardi kawaanglegeena maardi hudur leylaka aameeda irinka walaajeyka si yaaba leenka gale roonaya howlaha taba mardi dhiijo fayley aho eedan fayley dhiijo cali aadan maxamed waxa uu dalaal ka yahay looda iyo dameeraha waxa uu raadiyo ergo la wadaagay in dhowr bilood aysan dalaalin looda iyo dameeraha oo suuqa baan la keenin loo i dameer i gaal i irin iyo suuqa laka gade marka dameer sideeba dadka madan mootii gadadeena dameer miin badan dameerkii hata geeka gadamee dilar la milyan i shan boqol arooga dameerkii oo isu dhexdhexaada milyan iyo siyeed boqol milyan iyo todoba boqol arooga arloodu wadanka ku yaraatay abaaro iyo kahebsidi wadanka ku yaraatay laankii laankii wal ku gaboon war lamaado isadiido ee ku gabay maaba kuwees axmed xasan madkeyr waxa uu dalaalaa geela waxaana iiga warbixinayaa qiimaha geela la kala siisto suuqyada xoolaha ee degmada xudur ana magacay cimidaas naumaad kareleere gobolka hudura ka noolna maydilaalii ku enaa suuqa gaala gaalha walsheene saas gaalha tasaasan badangna male waan walaayta gobolka kafalan walsheene haye ka waran ee qiimihiisa ee xeerka koowaad heerka koowaad ma imbadanyaa tuman i siyeed labaatan haye xeerka labaad heerka labaad tuman i kow tuman i todoba sadagaali dhida tuman i sagaal labaatanka waldeerawni jaraan laakiin tuman i kow tuman i lama tuman i sedo ee geela oo la keeno ee suuqa ee xeerkiisa saddexaad heerka saddexaad siyeed malyin sagaal malyin maxaa lagu tilmaami karaa ee qiimaha iyo suuqan haddan oo aad dilaal ah ka tahay ee geela maydhka tilmaamo kole wala horta beedbusa beheer beheeru gaala ko kawaangu gaal kawaangu beega kawaanku ko gaala oo gaala hilibka ee hodhe safariyaw ku dhagaalo ee kawaanka markaan usoo laabano xeerkiisa koowaad ee gaal kawaanka heerkiisa koowaad gaal kawaanka tuman ii koowa horan ah ee heerkiisa labaad heerka lamaad siyeed malyin todoba malyin ee geela ugu badan oo la keeno suuqa ma geel kawaanba mase geelan oo hilibka oo bacmusharka iibsadaan
iskudhajaru gaal kan oo gaal kawaankan walsheene kan hilibka en walsheene waan mayn badinya kan kawaankan badan ma laga yaabaa marar qaar in adigoo dilaalka ah ee geela ee suuqa aan waxba la keenin ma badan laakiin ada marmar oo halama neef shan neefse kuwan ku badanayn sida neef ee wal arga ee geela suuqa la keeno inta badan ma la iibsadaa ha walna ada suugle wala gadaw leen badan wala nagawn wala arga leen ee yaa u badan ee ma dadka oo kawaanlaha miya ma dadka baac mushtarka mase dadkan oo dhaqaalka u iibsada yaa u badan oo geel inta badan laga iibiya wajiga koowaad kawaanlaga an badan wala hata suuq lagu gado wajiga lamaad dadka ganacsatada ahoo oorti safariya wajiga saddexaad dad dhagaalole ahoo dadka gaala oo gaaldhidoodka fadaw isbedel oo qiimo aad dareemaysaan ma jiraan maadaama xilli jiilaal ay tahay oo xoolaha inta badan ee daaqii iyo waraabkii aysan helaynin walwal isbedeli jiran gaali dhagaaladahay madi hore beesadiis dhibelinhaydi hadda walaha hooseyd tan kale oo kawaanka naftiistedi hata intii jiilaalkan la gaalisadii madi balkalaka jari hata walaago yarhaku ya gaalku ey dhegaystayaal waxaa inta noogu eg qiimaha xoolaha oo idinkaga imaanayay magaalada xudre gobolka bakool waxaana idinla socodsiinayay anigoo maxamed xasan cabdiraxmaan sidaa iyo nabadgelyo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye rabbi ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow hayeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergodot o r g bal iminkana gudniinka lagu sameeyo gabdhaha ayaa muddo badan waxaa ka taagan muran fara badan iyo weliba dhibaatooyin gabdhuhu ay kala kulmaan soomaaliya muddo sannado ah ayay ka socotaa wacyigelinta la xidhiirta gudniinka hase yeeshee waxaad moodaa weli inaysan wax badan iska beddelin xamdi xasan yuusuf oo ka mid ah wariyaasha idaacadda erge ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa haddaba dood arrintaasi ku saabsan u qabatay haween kala duwan oo iyagu jooga muqdisho saddex qof ayaa ka qaybgelaya doodda aanse ku soo dhoweeyo doodda xamdi
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada dood gaar ah oo idinkaga imaan doonta magaalada muqdisho doodayada waxaan ku soo qaadan doonaa dhibaatooyinka gudniinka waxaan igala qaybgalaya doodda qatro cusmaan cali oo ah la taliya dhinaca caafimaadka nala shaqaysa lana shaqaysa hay-adda sisfa sidoo kaleentood waxaa igala qaybgeli doona dooda hooyo safiyo faarax oo ah hooyo soomaaliyeed in badanna kusoo dhex jirtay arrimaha dumarka wax badanna ka og gudniinka iyo qaybihiisa kala duwan iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo sidoo kale waxaa dooda qaybka oo igala qaybgelaysa shamse axmed oo iyadana ah gabar dhallinyaro ah kuna dhaqan magaalada muqdisho dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa qatra cismaan qatra adu waxaa tahay la taliyo dhanka caafimaadka ah muddona waad ku shaqaynaysa arrintan waxaad iga warantaa dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka yani horta markaan ku bilaabo xagga caafimaad ahaan markii la dhaho yani gudniinka weliba gudniinka loo yaqaano f g m ka wuxuu leeyahay broblemo aada u badan markii caafimaadka loo eego waayo gabadhii markay yani f g m gudniin ah la siiyo markaad yareed den hadhow markay yani noqoto xilliga rabtay inaad dhasho ama xilligii rabtay inay guursato intaba broblem caafimaad ay kula kulantaa markaan ku eegno xagga dhalmada يعني gabadhi waxaa laga yaabaa yani in waa f g m ka aad baa waxayaan la isticmaalaa la dhaho sijas ama tolin loo yaqaano tolinadii waxay noqonaysaa marka yani gabadhi yani wadadii caadiga aheed oo ilaahay ugu talagalay ee normalka ahaa in la tolo maadaama la tolo hadha waxay noqonaysaa meel ilaahay ugu talagalin wax soo maran laakiin hadda si bini aadanka gacan uu ku xiray waxay noqonaysaa hadhow gabadhii marka maadaama sbacekii caadiga normalka loogu loogu talagalo laisku talo laisku keenay yani hadhow inay meeshii mar alaa marka gabadhii foosha qabato ama ilmihii soo dhawaadaan kafka in la jaray noqonaysaa halkii loogu talagala gabadhaan si caadi inay ilmahaas meeshaas usoo maraan in la jaray noqonaysaa weliba jarin waxaa laga yaabaa in la jaro laba dhinaca taasoo gabadhii u keenaya broblem hadiyo kow dhaawac cusub dan haddana hadiyo kow meel la jara dee ood dhigbixaysa haddaan la toolin hadiyo kow haddana tooliin kale laga yaabaa marka inay bil noqoto laga yaabaa tooliinkaas naftirkooda inuu dhibaato ku keeno cangirigiina qaarkood waxaa dhacda inay cangirigi muxuu ahaa hadhow dhibaato u keento meesha hadiyo kow haddana caabuq kale taqaadaa waxay ku yimaadaan waxay ku yimaadaan horta sunnaha waa midda caadiga oo diinteenna qabto laakiin xagga marka f g m ka f g m ka wax caado dhaqameed ah anaga markii dadkeeni hore ama awooyaashin ama wixii kasoo horeeyay waxay caadaysteen waaye wax caado ka yimaad waa maahan wax caafimaadna ku salaysan diinna ku salaysan ma ahan farqiga u dhexeeya labadooda marka waa intaas waa tahay aad baad umahadsantaha qatar waa kugu soo laaban doonaa waxaan siin doonaa hooye safiya faarax hooye safiya ad waxaa tahay hooyo wax badan oo arrimaha dumarka waad kusoo dhex jirtay oo xitaa ururka haweenka qaranka had qayb ka tahay waxaan kaa rabaa isla su-aashii inaan dib ku weydiiyo gudniinka marka la yiraahdo waa laba nooc sida ay qadra sheegtaba marka adiga khibradaada adoo nala wadaagaysa dhinaca dhibaatooyinka oo laga dhaxlo ee gabdhuhu ay kala dhaxlaan
wallaahi dhibaatooyin badan ayay ka dhaxlaan gabdhuhu waagii hore ayeeyayaasheena dadkii horeo dhan sunno ma aysan aqoonin waxay ahayn fircooni maadaama fircoonigii la bartay fircoonigaa loo gudi jiray gabdhuhuna dhibaatooyin badan ayay kala kulmi jireen gabadhu markay caadadu ay ku dhacdo xaylku markuu ku dhici lahaa markuu xaylku ku dhici lahaa waxaa laga yaabaa inuu ka imaan waayaba seileen waa la tolay meesha ma ogta marka dhibaatooyin badan ay kala kulmaan habeenkii haddana ay guursato ragga loo geeyo waa meeshii ileen way tolontahay in la jaro dhibaato kale kala kulmaysaa markay dhalaysana dhibaato kala kulmaysaa
adiga marka tusaale hooyaa tahay caruur baad soo dhashay sax waxaad si gaara farta ugu godaa meelaha ugu badan iyo kala duwanaanshaha ka jira waxa aad ku taageeraysa inuu sunnuhu uga fiican yahay wallaahi aad ayuu ugu fiican yahay sunnaha annagu kolley anigu hadda fircooni baan ahayn annaga iyo wixii naga horreeyey laakiin anigu gabdhahayga sunno ayaan u gutay gabadha iigu horreysay ayaan waxaa u guday fircooni gabadhi ku xigtay waxaan arkay anoo foolanaayo gabarh foolanayso gabadha waxaa la yidhi sug adiga waad sugi kartaa waad tolantahay jarmaad sugay laakiin gabadhaanu waa sunno iyadoon la jarinay dhaleen gabadhiyaa dhashay iyadoon la jarin anigana da-di saddexaad anoo wado aan la jaray marka dhibaatay kala kulmaysaa waktiga dhalmada
markii aad aragtay ayaad go-aansatay inaad bedesho inaan gabdhahayga aanan mar dambe gabar aniga aan dhalay intaas kadib waxaan dhalay gabadhii markaas aan uurka ku siday oon habeenkaas dhalay intii ka dambeysay afar gabdhoodaan dhalay afarteydii gabdhood ilaa gabadhii shantii gabdhoodba sunnaan ka dhigay marka walaal sunnada aada ayay u fiican tahay dhinac walbaba diintuna waa banaysay dhibaatooyinkana way yaraanayaan gabdhaha haddii sunno loo gudo
shamso adugu waxaa tahay gabar dhalinyaraa maama safiya waad maqlaysa waxay leedahay waxaa fiican dhinaca sunnaha bal adiga aragtidaada
horta sunno iyo fircoon isku mid maahan haddaan sunnana waa arkay fircoonna waa arkay aniga fircoonkaa aad u taageersanahay fircoonka wuxuu ku fiicnaay gabdhihii hore sunno oo fircoonka loo gudi jiray guryahooda ku asturnaa jireen edab bay lahaa jireen hadda gabdhaha sunnada loo guday gabdhaha fircoonka isma leh
hooy safiya waxaad nooga warantaa gudniinka markii gabdhaha la gudayo xagow ka yimaadaa ma hooyooyinkaa sabab u ah mise aabayaasha
abayaasha wax dembiya kuma laha hooyooyinku ka yimaadaa hooyadu waxay leedahay jaahilnimo zaa'id ah oo waxay leedahay sidaa aniga lay guday baan gabadhayda u gudanaa marka sidaa adiga laguu guday waqti jaahiliyaa lagu guday waa laga ilbaxay waxaas waxaa yimid diintiyaa la raacay waa in gabadhaada aada dhibaatadii adiga aada soo martay aada ka badbaadisaa una guddaa sunno haddana hooyooyinka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa kuna wacyigelinayaa inay gabdhahooda dhibaato aysan u geysan ay ayagu awal hore usoo mareen mararka qaar ma dhacdaa marka in ayadoo aabbayaasha laga qaranayo hooyooyinku ay sameeyaan dhibaatana ay ka timaan kollay gabar aabbaheed ogyahaba lama gudo aabbihiiyoole gabadhayda sunno iigu gud bay hooyadu intay hoos ka qarisay tiraa heblo ka weyneedba saasaan u gudaya iyadana waa gudaya marka aabbuhu wax uu ogyahay ama uu ka warqabo ma jirto hooyadu gabadha iyadaa u tashato marka gabdhaha dhibaatada ha laga dhaafo dhibaatada waa soo wada marnay waa wada fahmi karnaa hooyooyinka waxaan u sheegayaa inay gabdhahooda sunnada u gutaan ilaahayna ka cabsadaan diinta islaamkana raacaan
shamso aduu gabar yar baa tahay doodan waad la socotay oo qayb baad nagalata waxaad sheegtay inaad aada u taageeraysid in gabdhaha gudniinka fircooniga loo gudo maxaa dhibaatooyinkan hadda laga dhawaajiya ah in gabadhii ay dhiig baxdo in xanuunno ay soo wajahaan dhibaatooyin kaleentoodo badan inay ku yimaadaan nolosheeda dee adigoo gabar yar ah haddaad u ololeynaysid ma is leedahay hawshaas waa waa dhammaanaysaa
aniga fircoon karto fircoonka dhibka hadda loo yeelayo marka hore oo lahayn waa maxay waa isweydiina leedahay okay aniga fircoonka waxaan u arkaa inuu fiican yahay fircoonka oo gabdihii xataa fircoonka loo gudaa sadexay leeyihiin oo guri ku asturan yihiin oo nidaamka gabdhihii fircoonka fiican yihiin ma garatay laakiin fircoonka yaa loo yeelin il dhibaato yaa loo yeelin aniga hooyadayaa ugudan ayayaashayaa ugudan anaa ugudan aadaan u taageersanaha gabdhahaygana uguda fircoon
hadda gabar yar baata waxaa leedahay carruurtayda waa u gudaa waayahay
fircoonkana waxaa igu ha igu haqsaday inaan u raacayn akhlaaqdan ii geysay akhlaaq buu leeyahay fircoonka qadro waxaad waad maqlaysaa dadka qaar baa aaminsan in akhlaaqiyaadka awgiis sida maama safiyana ay sheegtay shamsoo ayadana dhahayso anugu in gabdhaha la guda baan taageersanahayna ay ka dhawaajisay in gabadhii haddii aan la gudin ama aan sunno loo gudin ay faamiliga aaminayan waxyaabo qaladaada ay ku dhacayso fikirkaas see bulshada looga saari karaa yani horta hore fikirka ah يعني فرعونيكا أخلاق هو تهرت هو فكرة قلدنا ندي لها توتنيبا يعني أخلاق دون كم سنة لسنا الما يرون لجوزي حمنيس الله جرجري كم سنة لسنا أخلاق ذو حكوس لسنا تهاي الما هو يدي أبيه دل إنه تربيان أيجي أب وناجي وحوا ها إبران ما نجنين ما كانوا أخلاق جنين لأن ما كانوا مرول بالما يرسل الله برباري أخلاق دي سكو حرنته لكن جنين كو أخلاق من دسي حنون بوكنا أفما ضرب بوكنا بربولين بوكنا قف كيسو حبنيس لجوجوي بوكنا akhlaaq akhlaaq midna meelna kama soo gali karaan in leeyahay so marka boqolaal waxaa jira fircoon loo guday laakiin de akhlaaqiya markii loo fiiriyana akhlaaqdoodii bay xun tahay boqolaal waxaa jira sunno loo guday akhlaaqiyanna kuwa kale ka akhlaaq fiican akhlaaqdu marka marnaba wuxuu ku hooy safiyan aan siinayaa gabagabadii taladaad jeedanaysa maadaama hooyo aad tahay wax badanne aad xog ogaal u tahay
laakiin waxaan la hadlayaa hooyooyinka gobolada degan gabdhihiina ha iska dhibaatayninaan dhihi lahaa gabdhaha dhibaatada idinka aada soo marteen yaysan marin annaga waqti jaahiliyaa si doonna la yeelay laakiin hadda diintu aaday u faafsantaa diinta islaamka waa in lagu dhaqmo waa in aan gabdhaha fircooni loo gudin waa inaan fircooni gabdhaha loo gudin aan leeha
aad baad umahadsantay dhammaantiin waan idinkaga mahad celinayaa waqtigiina qiimaha badan guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeerayaa doodii oo idinkaga imaanaysa magaalada muqdisho anigoo xamdi xasan yuusuf xaashe ayaa idiin soo jeedinaysay nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay xamdi xasan yuusuf oo doodaasi ka soo diyaarisay magaalada muqdisho
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta
waa tahay dhegaystayaal maalin walba idaacadaha aynu baahino waxaa qayb ka ah hadalhaynta dhegaystayaasha idaacadda ergo ee nagala soo xiriiraha telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban dhegaystayaashu waxa ay ka hadlaan xaalado kala duwan oo khuseeya deegaanadooda haddaba cabdixamiid oo isagu soo diyaariya dhegaystayaasha iyo weliba waxa ay ka hadlaan aadna ula socda ayaa garabkayga fadhiya waana kan waad mahadsantaha fusio dhegaystayaasha maanta io shalan soo wacayay waxyaaba badan ay noo sheegeen haddii aan fiirno waxyaabay ka hadlayeen waxaa jiray dad naga soo wacay dolow xerir ku yaal dolow wuxuu noo sheegay in ay dad barakac ahaayeen oo ku tirsanaayeen mucaawida mucaawino ay ku tirsanaayeen mucaawino iyo gargaarka kaalmooyinka ay aduu siiyaan
marka wuxuu noo sheegay waxaa jiro dad ka hor istaago waxyaabihii heli lahaayeen marka wuxuu waxay ka codsanayaan dowladda iyo dadka wax u qaban karo in ay dadkaas yani cuntada ka hortaagan inay wax laga qabto ama cuntada macnaha gargaarka hay-aduhu siinayeen bay leeyihiin dad kalea naga hortaagan oo naga cishanaya mise ha ha marka waxay rabaan qof yani xuquuqda u doodi karo oo ama dowladda ahaato ama xubno kale in ay wax ka qabtaan dhibaatadaas waan gartay radio ergo waxa weye magacaygu waa diiriye cabdullaahi lees oo jooga magaalada dolow soomaaliya gaar ahaan barakacyaasha waxaan ka warramayaa oon u sheegaya radio erga meeshan waxaa ku xaraysan kaamkan dad qaxooti ah oo tabaalaysan oo abaarihii soo barakacay hay-adihii wax siin lahaana saan warka ku hayna annaga shacab oo weliba barakacyaal baan nahayay maxaan ku idhahdaa ay hortaagan yihiin dadka deegaanka ee maamulka sheeganaya una diideen hay-adaha inay siiyaan maxaan ku idhahdaa wixii loogu talagalay radio ergo marka waxaan ka codsan lahaa aniga shaksi ahaan in ay maxaan ku idhahdaay arrinta iyada ah meel alla meesha munaasib u ah ay u gudbiyaan oo dadkan taakada noqday oo irsaaqada ilaahay dadka u keenay oo bini aadanka ugu soo dhiibo kaalmada ka hortaagan in maxaan ku idhahdaay dowladda federaalka iyo caalamka wixii waxaan wax ka qaban karaa ama la hadli kara maxaan ku rahday maxaan ku rahday aad maaragtay maxaan ku rahday aad u gudbisaan intaasaan sheegay waan waan islaamay mahadsantiin
waxaa kaloo jiray dad naga soo wacay muqdisho waxay noo sheegeen inay ka xun yihiin dadka lagu dilay muqdisho ayagoo banaanbax ama waxyaabaha sameynaya marka dhegeystahaasi marka dad ay si gaara oga hadleen maa jiro banaanbax waxaa jiray shalay darawalada bajaajlayaasha ay ku dhigayeen magaalada muqdisho oo in ay sheegayeen inuu jiro wiil uu dilay askari dilay wiil bajaajlayaasha kamid ah marka ma taasay la xiriirinayaan mise waa wax ka duwan taasay la xiriirinayaan taasay la xiriirinayaan inkastoo ay dhowr mar soo noqotay arrintan laakiin taasay haddar dadka hadalhaynta ay ka hadlayaan
awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa ugu horeyn shaqaalaha radio ergo waa cabdirasaaq oo kasoo hadlaya gobolka cayn ayaan kasoo hadlayaa waxaan waxaan maanta ka hadlayaa barnaamijkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho mid kamid a ciidamada soomaaliya uu dil foolxun ugu geystay wiil soomaaliyeed oo oo ku nool magaalada muqdisho taasi ma aha wax aanu ka aanu ka filaynay xukuumadda soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya in ay laayaan ubixii galka maalin walba in mise wiil oo dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oon waxla galabsan ayaa lagu dila gudaha magaalada muqdisho taasi haddaan nahay shacbiga soomaaliya waxaan indhaha ka laabayna ma aha wax aan xukuumadda aanu mataqaanaa aanu aanu aanu aanu ka dambeynana ma aha waxaan u sheegayaa xukuumadda iyadoo codsi aan hayn si si cadaalad ah loo hor keeno ninkii dilay wilka soomaaliyeed daa-uud shalay lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ciidamadan waxaan u sheegayaa la idinma wakiilan in aan shacbiga aad ku aada kuleysaan gudaha magaalada muqdisho haddii aad wax iska dhicin kartaan xuduudaheena soo dhiciya oo qabta cadowga qaraxa ka wada gudaha magaalada Muq- muqdisho iyo dalka gudihiisa oo ay xiliyihiinu yay noqonayaan in aad dib ugu soo laabataan een waxaa kaloo jiray een waxaan ognahay weli waxaa iska jiro jilaalkii iyo een eh, kulaylkii Eh, marka biyo la-aantii weli way jirtaa meelo kala duwan een sool dad naga soo wacay waxay noo sheegayaan in ay kulaylkii uu jiro uu dhibaatadii een eh, jilaalkii ay weli dadka
ay weli ka cabanayaan eh, roobka gugana weli si rasmi ah looma sheegin inuu curto iyo in kale Mm, marka een taasina waa waxaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan idin salaamayaa erga dhammaanta shaqaalayaasha iyo ummadda soomaali mexico joogtiinta dhegeysanaysa iyo inta iyo aragtaba dhammaan waa salaamaya ergo dhammaantiin waad ku mahadsantihiin dhegeysiga barnaamijka xiisbanashada xiisaha aad noo soo deysaan labarka bilaasha inta ergo waad ku mahadsantihiin ergo haddaan tago bayadu ergo waxaa cabdi xismaan jaamaco kasoo hadlaya degmada sool gobolka sool baa leeyahay erka waxaana halkaa waxaa ka jirta biyelaan aada u baahsan inkastoo haddar ilaahay subxaana watacaala erku cusub yahay ilaahay subxaana watacaala dee kheyr qaba laga sugayaa erko haddii aan intaa kaga gudbo erga dalka xama- halkaa biyelaan aada u baahsan baa ka jirta inkastoo cirku aada u cusub yahay cirka aan saa- saasaan roob ka muuqato ka muuqato erka waan salaamaya waa dha- waad mahadsantihiin dhammaantiin waxaa kaloo jiro dad noo sheegay in roobab yar ay heleen meelo kala duwan oo gugii uu bilaawday inkastoo si rasmi ah Aan loo xaqiijin aan loo karin.
xaqiijin karin laakiin waxay noo sheegeen in ay roobabka u bilaawdeen
asalaamu calaykum waaleykum salaam walaalayaal waxaan joogaa magaalada booxaate waxaa la dhahaa qarac darsiid jaamac waxaa ku magac dagan haysaa dhammaan walaalayaal umadayna soomaaliyeed waan salaamayaa waxaa roobabku waana heleen roobab aad u fiican baana helay markaasaan iska joognaa saa maxaa ka kaamisanaa riyeer baan iska haysanaa walaalayaal waa sidaa iyo nabadgelyo iyo maalin wanaagsan intaas aynoo joogto dhegaystayaal hadalhaynta dhegaystayaasha idaacadda ergo oo ka hadlayay xaalado kala duwan oo ka jira deegaanadooda
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
somalilan ayaa biyo dhaamin ka bilowday qaar ka mida gobolada sida sool sanaag iyo weliba togdheer gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka ee somalilan faysal cali sheekh oo ku sugan magaalada hargeysa oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ayaan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo biyo dhaamintan iyo waxa ay ku saabsan tahay waxaanu yidhi
ilaa iminka waxaa helay tog dheer konton booyadood baanu hadda u qaybinay shalay iyo doraad loo qaybiyey soolna iyadana koonfurta soolna konton baa iminka qabanqaabadeedii aanu ku jirnaa konton booyadood oo gooniya in iyagana loo diro oo biyo ah sanaagna eh, haddii la dhinaca baran iyadana konton baanu u diyaarino hadda eh, eh, qabanqaabadeedii lagu jiraa Een, waxaa kaloo lagu jiraa meesha la yidhaahdo soolo xaysimo ah iyadana konton booyadood oo dowladda u dirayso marka waxna waxa weeye booyadaha een, een, waa biyo kuwanaan tirinaya labadaa boqol ee booyadood waa biyo biyo weeyaan low riski laakiin sagaalkani joogtay u shaqaynayaan ilaa inta roobka uu jiri doono haddii ilaahay qadaro ay dowladdu leedahay sidoo tusaale kale iyadana waxaa waxaa waxaa lix boqol oo foosto iyadana loo shubay deegaanada eh, darar weyn agtiisa ama meesha la yidhaahdo ceelaf weyn oo ay hay-adda wadooyinka booyadaheedii ay ka shaqeeyeen wiigiina laba maalmood iyagoo shaqo wadada ah ku jira waxaanu ka codsanay wasaaradda inay laba maalmood u dhaamiyaan deegaankaasi marka waanay bilaabmaysaa iminkana lix boqol oo foosto ayay u shubeen dadkii deegaanka khaasatan dadkii ka kasoo guuray abaarta ka yimid dhinaca puntland ka yimid bay u badnaayeen dadkaa lixda boqol ee foosto la siiyey Een, waa kuwama marka qoysaska aad biyaha u dhaaminaysaan ma dadka xoolaha leh oo baadiyaha degan ba mise waa dadka xeryaha jooga mise waa dadka tuulooyinka jooga waa kuwe intuba runtii way isku jiraan oo meelihii badan eh, wax- dhibaatooyinka dhacay waxaa kamid a kolkii roob la-aantu ay dhacday meelaha qaar ceelal bay lahaayeen een, ceelashii qaraar bay isu rogeen kolkii dee roob la-aantu ay dhacday qaarkood way go-een meelihii barkadaha lahaana way dhammaadeen marka dee meel walba way u baahan tahay baahidaasi sii kala mudan oo aanu sii kala shaqaynaynaa barasaabadii gobolada oo dhan baa ka wada hawlgelaya wasaaradii arrimaha gudaha in hay-adihii ca- in caalamiga ahaa berri toolana kulankii labaad ee qolo walba wixii laga rabay in- in aanu ka codsanay maalintii dhaweyd madaxtooyada aanu ku shirnay dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo deeqbixiyaashaba ayaanu iyagana berri toole ka sugaynaa respond wixii ay ka jawaabayaan iyo qolo waliba wixii ay soo soo soo dhamaysay biyo dhaamintuna sidaasay nationally ama qaran ahaan ay ku bilaabmaysaa waxaanan rajaynaa in ilaahay naga soo furto oo roob ina siiyo imise qoys baad beegsanaysaan oo aad doonaysaan inaad biyo u dhaamisaan guud ahaan dalka dee abaartu dadka ay saamaysay ilaa milyan iyo bar baan ku qiyaasnay guud ahaan reportkayagii hore waana runtii aad bay dee usi usii kululaanaysaa waktigan waa waktiyadii aynu roobka heli jirnay waxaana loo la filayaa inaanay roobkii waktigiisii uu dib uga dhacayo ayaa la malaynayaa ilaahayna waxaan ka rajaynaya in noo soo hormariyo waan garta marka hadda biyaha waad iska dhaaminaysaan laakiin tiro rasmiyahood beegsanaysaan weli idima qorshaysna sidaasaan u fahmay waxaanu hadalkaaga beegsanaynaa deegaano aad iyo aad u tiro badan reportiskii oo dhan waanu isu keennay gobol kasta inta biyaha la oo dhan waanu isu wada keennay waanu ururinay laakiin waxay ku xidhan tahay awoodda wixii aanu helno iyo sida mudnaanta aanu u kala siinayno waayo mar qura waxa hawsha baaxadaale lama wada geli karo laakiin waanu kala hororeysiinaynaa kolba qaybta aanu helno ee suurtagala dawladii baa qaybteedii gelaysa oo ku jirta imikana sii wadi doonta kuwa cusub oo dhaamisana bilaabaysa hay-adihii baanu ka codsanaynaa marka way isdaba soconaysaa intii laga gaari karaba intii dadkaasi baahidii way ballaadhanta oo dee milyan iyo intaasiba way wa- wa- baahidii way jirtaa laakiin intii laga gaari karaba waanu waan waanu isku daynaa marka biyahan dadka iyo xoolahaba ma u dhaaminaysaan mise waa dadka iyo keliya xoolihiiyo dadkaba haa labadaba wey waayo xo- da- nolosha dadku xoolahay ku xidhan tahay haddii la yidhaha dadkoo quraha loo dhaamiyo xoolaha laga daayo de xoolihi way baktiyayaan noloshooduna dadku waxay ku tiirsan tahay xoolaha marka dad iyo xoolaba waanu u dhaaminayna Een, bal tusaale gobolka tag dheer oo kale waxaad sheegtay inaad konton booydood u dirteen marka bal dad badanna waa degan yihiin oo xoolo dhaqati iyo kuwo tuulooyinka ku nool iyo kuwo barakacaba sidee ugu filan tahay marka konton booydood runtii wada filiy wax weynna kama gaadhayso ilaa lix de- de- ilaa lix tuulo oo waaweyn ama degmo ayaa ayaa ayaa imika loo qaybiyey eeriyooyinkeedii kuwa filla waxaanan rajaynaa imika labadaa booyadooda cusub ee imika ay ku bilaabayaanna inay kusii bilaabaan oo habeen iyo maalinba ay shaqeeyaan wixii kaleena u helana mid kasta waanu kordhin doonaa haddii ilaha idhaahdo dawladuna way kordhinaysaa hay-adahana runtii waa ka rajaynaa inay keenaan iyaguna marka deegaanada biyaha laga soo dhaaminayo ee dadkan loo geynayo waa xaggee deegaanada marka hore biyaha laga soo dhaaminayo waa xaggee de dhulku dhulku dhulku wuu kala duwan yahay oo qaar waa bari qaar waa eh, waqooyi qaar waa galbeed qaar waa haws marka eriyada ugu dhow ee biyo laga dhaamin karo meel kasta meelaha qaar burcaa looga dhaaminayay imika tog dheer oo kale meelaha qaar meelaha qaar me- meelihii biyaha lahaa ee kale go- gobolladii de isuma dhawo dhisanisku ama eh, masaafada ay isu jiraan aad bay u kala fog tahay marka meel quroo laga dhaaminaya ma jirte meel walba halka biyaha ugu dhow baa laga dhaaminaya bal kontonkii booyadood oo kale imisaa qarash ku baxaya marka markaad maanta konton booyadood dhaamisaan oo aad dadka u qaybisaan kharash intee leeg baa ku baxaya wallahi kharashku kharashku waa badan yahay. xisaabta imika kuma sheegi karo laakiin waxay ku xidhan tahay marba distaniska iyo eriyada ay tegayso marka kolleyba kharashka biyuhu ma yaraanayaan xilligan marka waxaan rajaynaynaa mar inaanu xisaabaadkii waxaan aanu wada eegno laakiin waa hawl u baahan runtii gurmad weyn u baahan oo nafihii dadkeena iyo ummadeena runtii aan ku badbaadinayno Een, waanan ugu baaqaynaa shacbiga somaliland oo dhan arrin dawlad oo qura lagu halayn karo ama hay-ada maaha waa arrin u baahan ganacsatada iyo dadweynaha iyo cid taaba ka qayb gasho sidii dadka nafahoodii loo badbaadin lahaa marka goormeed bilowdeen imisaas ilaa hadda aad biyo gaarsiiseen markii laga reebo kuwa hadda aad dirteen kuwa hadda aanu diray de ma wiiganba runtii waanu wadnay diyaargarow baanu wadnay booyadihii sh- shalay toolay naga baxeen oo ay kusii jeedaan meelahoodii meelihii mid walba loogu talagalay bay u dhaqaaqeen Eh, nidaamkoodii iyo shidaaladoodii iyo shaqaalahoodii iyo waxoodii waanu u wada dhammaystirnay waxaanu rajaynaynaa inaanay habeen iyo maalin booyadahaasi aanay istaagin waxa dambana waanu idiin soo sheegi doonaa insha allahu daily waxaanu qabanayno maalin walbana shir iyo iyo hawl baanu runtii u fadhinaa isku xidh baanu u fadhinaa berridan waanu u fadhiisanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo marka wixii soo kordha wax badanina waanu rajaynaynaa inay inay inay meelo kala duwan ay ka yimaadaan insha allahu kariim wixii laga gaadhsiin kara ee dadaalkeenu iyo awooddeenu ay ku xidhan tahayba waa gaadhsiinayna dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahertis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadeydii erga waa